koruqaadista wacyigelinta xuquuqda siyaasadeed ee haweenka ma ogtahay bulshadeena in haweeney kasta ay xaq u leedahay in la maqlo in ay hogaamiso iyo in ay qaabayso mustaqbalka qoyskeeda iyo deegaanka marka haweenka ay ka qayb qaataan go'aan qaadashada bulshadeennu waxay noqotaa mid xooggan oo barwaaqo ah aan taageerno walaalaheenna hooyooyinkeenna iyo gabdhaha markay u dhaqaaqayaan jegooyinka hogaamineed codkaagu waa muhiim taageer xuquuqda siyaasadeed ee haweenka ee jubbaland fariintan wacyigelinta ayaa waxaa idiin soo gudbiyey hay-adda s s w c oo taageero ka helayso f c a waxaan idiin baahiyey raadiyo makabley baar dheer hirkiisa f m siddeetan sideed dhibic sideed megahatis mahadsanidin